alxamdu lilaah rab alcaalamiin w sala allahu cala muxamedi wcala aali muxamed wa sallama tasliiman kasiira waxaynu ku soo jirray tafsiiru suurati zumar ayaynu ku soo jirray waxaynu joognay aayadda laba iyo afartan iyo saddex iyo afartan ayaynu joognay allah wuxuu inoo sheegay inuu nafaha oofsanayo oo bimacnaa nafaha inuu qabanayo ayuu allah inoo sheegay oo markay naftu geeriyoonayso waa la qabanayaa geeriduna waxa weeye waa in markaa jidhkii iyo naftii la kala saarayo oo naftii ayaa la qaadaya looma jeedo geerida naftu inay baaba'ayso lagama tilmaamaayo waayo al arwaax nafuhu waa qaar waaraya weeye oo marnaba ma baaba'ayaan waxay ka mid yihiin ashyaada awalka leh oo wakhti ay bilaabmaan leh laakiin wakhti ay ku dhammaanayaan oo ku baaba'ayaan ayna jirin ilaahay baa baaqi yeelay marka naftii imaa mucadabah wa imaa munacamah ama waa loo nicmaynaya waa la jannaynaya ama waa la cadaabaya saas aawadeed baa cadaabuulqabri iyo naciimulqabri uu jiraa dadka qaarkoodna qabriga markay ku sugan yihiin waa loo nicmaynayaa dadka qaarkoodna markay qabriga ku jiraan waa la cadaabayaa nacuudu billaahi min dalik waxaa kaloo ilaahay inoo sheegayaa marka qofku seexanayana nafta in la qabanayo nooc qabdii uu jiro oo qabashoo la qabanayo laakiin nafihii la qabtay oo dhimasho loo qabtay inay dhinteen oo jidhkii kulliyan uga faaruqay iyaga markaa lama soo diraayo lama soo celinaye waa la haynayaa ilaa qiyaamadu ay ka kacayso fa yumsiku alatii qadaa calayha almowt wa yursilu alukhraa ilaa ajalin musammaa waa inta ajasha ka hadhay ayaa la soo diraya la soo celinayaa taa kale inna fii dalika la aayaatin liqawmin yatafakkaruun makhluuqaadka ilaahay waxaa ku sugan calaamaad lagu cibro qaataa ku sugan aayadda kale allah wuxuu inoogu sheegay in qolyaha gaalada ama mushrikiintu ay ka yeelanayaan ilaahay sokadii shufaaca inay yeelanayaan oo marka ilaahay cid la caabudayaan waxay uga jeedeen ha idiin shafeeco qaadaan oo shufaca ha idiin noqdaan wayacbuduuna min duuni illaahi maa laa yaduruhum walaa yanfacuhum wayaquuluuna haaulaa'i shufacaa'una cinda allah waxay caabudayaan ilaahay sokadii waxaan markaa anfacayn waxna yeelaynin oo dhib iyo dheef toonna aanu lahayn ayay caabudayaan markaasay waxay odhanayaan haaulaa'i shufacaa'una cinda allah kuwaasi waa kuwa ilaahay agtiisa nooga shafeeco qaadaya ayay odhanayaan yacni mushrikilcarab ama mushrikiintaba cumuuman markay ilaahay cid la caabudayaan mushrikiintii jiritaanka ilaahay iyo khaaliqnimada ilaahay iyo inuu rabbi raasiq yaho caalamka isagu maamulo oo isagu mulkiyo ictiqaadsanaa ashyaadan ay caabudayaan waxay uga jeedeen rabbi inay u dhoweeyaan sidaynu hore usoo sharaxno suuradda awalkeeda aynu kusoo sharaxnay waxaanay ka doonayeen shafaacay ka doonayeen fakhraddiin araazi kitaabkiisa tafsiirka ee weyn atafsiir alkabiir waxa uu ka odhanayaa suuratu yuunus markuu sharxayo wayacbuduuna min duuni illaahi maa laa yaduruhum walaa yanfacuhum wayaquuluuna haaulaa'i shufacaa'una cinda allah waxay gaaladu sanamada u caabudeen ayuu ka hadlayaa ay haddana u odhanayaan shufacaa'una cinda allah weeye markaasuu wuxuu sheegayaa suwar ilaa lix suuro ayuu sheegaya cibaadada ay caabudayeen sanamadan ay caabudayeen waxay ku dhisnayd maadaama markaa allah ay garanayeen inuu jiro muraadkay uga jeedeen cibaadadan waxay tahay maxay u caabudayeen masaladaasuu ka warramaya markaasuu lix suura ayuu sheegaya mid ka mida wuxuu odhanayaa wa raabicuha annahum wadacuu hadihi alasnaama waalawhaana calaa suwari anbiyaa'ihim wa akaabirihim wa zacamuu annahum mata ishtaqaluu bicibaadati hadihi atamaasiili fa ina ulaa'ika alaakaabira takunu shufacaa'a lahum cinda allahi tacaala yacnii mushrikiintani sanamadan waxay u dhigeen sawirradii nebiyada iyo akaabirtoodii waaweynayd inay uga jeedaan dadkoodii hore waaweynaa qaarkood ka mid ah ay qadarinayeen iyo suuradihii nebiyada inay sanamadan uga dan lahaayeen oo ay ramsi ka ahaayeen siday iyagu u qabaan waxaanay malaynayeen oo u qabeen hadday markaa tamaasiishan caabudaan sawirradan inay markaa kuwaa waaweyn ama nebiyadaas ama saalixiintaasi inay u shafeeco qaadayaan oo ilaahay agtiisa uga shafeeco qaadayaan ayay u qabeen sidaasay u yidhaahdeen haa ulaa'i shufacaa'una cinda allah fakhriddiin arraasi wuxuu odhanayaa ونظيره في هذا الزمان اشتغال كثير من الخلق بتعظيم قبور الأكابر على اعتقاد أنهم إذا عظموا قبورهم فإنهم يكونون شفعاء لهم عند الله وحورنا يا فخر الدين الرازي وحاول أنت وشبه ذا وقتيا أي نتشوغنو شيخوحو تشوغي قرنقي اللي حدا يتشوغي لح بقلي اللح مركي هجرده أهيدا يولنتا إمام النووي وكوري نووي وحو شيء لح بقلي كوبي صدنكي fakhraddiin arraasina wuxuu dhintay lix boqol iyo lixdii ayuu dhintay markaasuu wuxuu leeyahay wa nadiiruhu fii hada azamaan wakhtigaynu joogno waxa markaa u dhiganta waxaa mushrikiintu samayn jireen in badan oo khalqiga ka mida inay ku mashquuleen dadka waaweyn qabriyadoodiiyo xabaalahooda in la weyneeyo dad fara badan inay ku mashquuleen iyagoo u qaba u ictiqaadsan calaa ictiqaadi annahum idaa cadamuu qubuurahum iyagoo u qaba u ictiqaadsan hadday xabaalahooda ay waaweyneeyaan fa innahum yakuunuuna shufacaa'a lahum cinda allah inay ilaahay agtiisa shufacaa uga noqonayaan marka wuxuu tilmaamayaa dadkaa waaweyn ee saalixiinta ama awliyada loo qabay amaba awliyada ahaa dad fara badani weynayntae xabaalahooda weynaynayaan ay isleeyihiin waa idin shafeeco qaadi doonaan inay la mid tahay tay mushrikiintu samayn jireen oo kale inay la mid tahay ayuu sheegayaa fakhriddiin alraasi waxaad garanaysaa culammadu siday ashyaada noocaas oo kale ah ay u diiddanaayeen ayaad garanaysa aynay ahayn wax wakhti dambe diidmada la diidayaa ay timi marka shirkiga ay shariig samaynayaan in fara badan oo mushrikiinta ka midi waxay ugu dhisnayd inay shafaaco ka raadinayaan oo ay isleeyihiin ilaahay haydinka wasteeyaan oo haydinkala hadlaan oo rabbi ha ydinka ergeeyaan qul awalow kaanuu laa yamlikuuna shay'an walaa yacqiluun haddaynay waxba mulkiyayn may u shafaaco qaadayaan waxay weelaynayaanoo garanayaanna aynay jirin bimacnaa xataa inay shafaaco weydiisanayaan ayna ka warqabin marka ilaahay warkaa waa buriyey malaha ay malaynayeen marka mushrikiintu ay islahaayeen waa idiin shafaaco qaadayaan qurbaankaa u samaynaysaan baa shafaaco kaga helaysaan cibaadada iyaga aa caabudaysaan bay markaa idin anfacaysa oo markaa shafaaca idiin sababaysaa taas ilaahay waa buriye qul lilaahi ashafaacatu jamiica waxaad tidhahdaa shafaacadu dhammaanteed ilaahay bay u sugnaatay waayo shafaacada ilaahay baa mulkiya cidaan shafaacada hananayn oo mulkiyayn in la weydiista ma aha shafaacaduna idan ilaahay bay ku xidhantay shafaacada qur'aanka laynoogu sheegaa waxay u qaybsantaa shafaaca muhbata iyo shafaaca manfiya shafaaca la sugayo iyo shafaaca la diidaayo shafaacada la diidaya waa shafaaca shirkiya waa shafaacadaa shirkiga ku dhisan waa la diidaya shafaaco gaalo loo shafeeco qaadayana waa la diidaya oo gaaladii in naar laga saaro loogu shafeeco qaadayaa wax dhacaya ma aha shafaaca idanka ilaahay iyo raalli ahaanshihiisa aan ku dhicinna waa la diidaya waxaa la sugayaa shafaaco idanka ilaahay iyo raalli ahaanshihiisa ku dhacaysa wkam min malakin fi samaawaati laa tugnii shafaacatuhum shay'an ila min bacdi an ya'dana allahu liman yashaa'u wayardaa shafaacadu raalli ahaanshaha ilaahay markay ku dhacayso iyo idanka ilaahay oo ciduu rabbi ka raalli yahay shafeeco qaadayso inuu shafeeco qaadana loo idmay cidda uu shafeeco qaadayna loo idmay inuu u shafeeco qaado shafaacadaasi waxay noqonaysaa shafaaco saxiixo oo sugan bay noqonaysaa waa shafaaca musbata shafaacada la nafyinayo la diidayaana waxay tahay shafaaco gaal loo shafeeco qaadaya innaba ma jirto waxaa jirta oo laga reebayaa abu aalib iyadoo abu aalib gaalnimo ku dhintay nebigu sala allahu alayh wasalam in cadaabka laga khafiifiyo waa ugu shafeeco qaadayaa waana khusuusiye nebiga u gaar ah siday u soo aroortaa loo rumaynaya gaal kaloo shafeeca anfacaysaa ma jirto innaba abu aalibna naarta laga saari maayo laakiin markaa cadaabkii unbaa laga khafiifinayaa sidaas aawadeed bay axaadiista ku soo aroortay inuu yahay cidda ahlunaarka ugu cadaabka sahlan inuu yahay bimacnaa ahlunaarka gaalada ah ee gaalnimo ku dhimatay isaga ugu cadaab sahlan baa laga tilmaamaya gaal shafaaco naar lagaga saarayaa marnaba ma jirto shafaacaduna waxay ku xidhantahay idan ilaahi ruuxaanu ilaahay u idmin shafaaca anfici mayso man da aladii yashfacu cindahu ila biidnih marka idan ilaahay bes bay shafaaca cid ku anfacaysaa walaa tanfacu ashafaacatu cindahu ila liman adina lah shafaacadu ilaahay agtiisa cid ma anfacayso miduu ilaahay u idmo mooyaane ku laakiin ilaahay u idmo in loo shafeeco qaado shafaacadu waa anfacaysaa ayaa markaa laga qaadanayaa marka aayadaha qur'aanka laga qaadanaya waalistisnaa'u bacda annafyi ihbaatun reebista wax la soo reebo diidma dabadeed waxay noqonaysaa markaa sugis bay markaa noqonaysaa yacnii la sugayo ayay noqonaysaa aayaddii hore aynu sheegnayna waa la mid oo macnaha waa tilmaamaysaa wkam min malakin fi samaawaati laa tugnii shafaacatuhum shay'an ila min bacdi an ya'dana allahu liman yashaa ila min bacdi an ya'dana allahu liman yashaa'u wayardaa marka cidda uu ilaahay laakiin u idmo oo u oggolaado in loo shafeeco qaadiyo inuu shafeeco qaadaba uuna ka raali noqdo shafaacadu waa anfacaysa shafaacadu waa anfacaysaa waxaa la mida aayadaha kale macnahaasoo kale ku soo aroorayna waa la mid gaalada markaa innaba inaan markaa shafeeco loo qaadayn ayuu ilaahay inoo sheegay shafaacana aynay anfacayn famaa tanfacuhum shafaacatu ashaaficiin yacnii ma anfacayso shafeecada kuwa shafeeco qaada shafeecadoodu anfici mayso gaaladii ma anfacayso kuwa shafeeco qaada shafaacadoodu ma anfacayso marka labadaa nooc baa loo qaybiyaa shafaaca muhbata iyo shafaaca manfiya noocan mushrikiintu ay doonayeen waa shafaacada sharcigu diidey shirkigooduna wuxuu ugu binaysnaa iyo gaalnimada markaa rabbi ay ka gaaloobeene cid kale la caabudayaan inay shafaaco ka raadinayaan laakiin sidaa inayna shafaaco ku helayn baa laynoo sheegay qul lilaahi ashafaacatu jamiica ilaahay oo quray u sugnaatay shafaacadu jamiican xaalay dhammaanteed tahay ayaa allah u sugnaatay oo shafaaca waa mufrade maxaa markaa jamiican loo yidhi oo xaalkan loogu adkeeyey jamiican waxay yidhahdeen culammadu waxaa jamiican loo yidhi oo shafaacada dhammaanteed loo yidhi shaaficiinta shafaaco qaadaya waa fara badan yihiin shafacat almalaa'ikatu wa shafaca annabiyuuna wa shafaca almu'minuun walam yabqa ila arxamu alraaximiin xadiiska saxiixa waata ku soo aroortay inuu ilaahay odhan doono shafacat almalaa'ika malaa'igtaa shafaaco qaaday wa shafaca annabiyuun nebiyaduna waa shafaaco qaadeen wa shafaca almu'minuun mu'miniintuna waa shafaaco qaadeen mu'miniintii saalixiinta ahaa ama iimaankoodu dhammayska tirnaa waa shafaaco qaadeen walam yabqa ila arxamu alraaximiin arxamuraaximiinka mooye cid kale ma hadhin markaasuu dabeedna ilaahay odhanaya aniguna haddaan raxmaddayda kaga soo saaraya dad naarta kaga soo saaraya wacizatii wa jalaalii laukhrijanna min annaari man qaala laa ilaaha ila allah wa fii qalbihi mihqaalu darrati min iimaan markaasuu ilaahay ku dhaartaa cizadiisa iyo markaa weynidiisa ayuu ilaahay ku dhaartaa markaasuu wuxuu yidhaha laukhrijanna min annaari man qaala laa ilaaha ila allah ka soo bixiya naarta kii laa ilaaha ila allahu yidhaahda iyada oo qalbigiisa uu ku sugan yahay quraanjo in la miisaano iimaani qalbigiisa ay ku jirto naarta ka soo saareen markaasuu ilaahay naarta wuxuu ka soo bixinayaa dadaan markaa wax camala oo tawxiidka ka ziyaadaa aan la imannin ayuu ka soo bixin doonaa xadiiskaasina saxiixuu ku sugayey waa midda kale anwaacda shafaacada lafteeda badan oo culammada qaarkood waxay ilaa siddeed nooc bay gaadhaysaa anwaacda shafaacadu shafaacatalcudmaa baa ka mid a shafaacada weynida badan waana maqaamulmaxmuud wey casaa an yabcasaka rabbuka maqaaman maxmuuda oo khalaa'iqda in la xisaabo shafaacada markaa nebigu calayhi salaatu wasalaam nebi maxamed ka shafeeco qaadayo waa shafaacatalcudmaa waana shafaaca nebiga calayhi salaatu wasalaam u gaara waa nooc cid kaloo la wadaagtaa nebi maxamed ma jirto calayhi salaatu wasalaam nooca labaad ee shafaacadu waa in loo shafeeco qaado cid markaa gaal ah si naarta looga khafiifiyo abuu taalib inuu nebigu u shafeeco qaadaa si cadaabka looga khafiifiyo loogu shafeeco qaado oo nebigu ugu shafeeco qaadaa iyaduna waa nooc labaad oo shafeeca oo nebigu la gaar yahay calayhi salaatu wasalaam oo cidi lama wadaagto shafaaco saddexaad waxay ku saabsan tahay albaabka jannada furitaanka la furayo nebigaa ka shafeeco qaadaya oo in ahlu jannaha loo idmo jannada inay galaan waa shafaaca nebiga u gaara calayhi salaatu wasalaam waa nooc saddexaad shafaaco kale waxay ku saabsan tahay cid naarta gashay in laga soo bixiyo shafaacada laga shafeeco qaadayo nebigiiyo cid kaleba waa ka shafeeco qaadaan oo kuma khaas ahaa nebiga calayhi salaatu wasalaam ee waa lala wadaagaa waa nooc afraad oo shafaaca shafaaco shanaad waxay ku saabsan tahay rafcu darajaadka iyo derajooyinka in la kor yeelo oo sare loo qaado oo cid jannada gashay derajadeeda sare loo qaado taasi waxa weeye nebiga iyaduna uma gaar aha waa shafaaca caama waa shafaaca mushtaraka waa shafaaca nebigiiyo cid kaleba ay wadaagaan weeye saas aawadeed baa markaa aayaadka ay ku soo arooreen inay waxa weeye kuwii isdhalay inay isu shafeeco qaadayaan ama qaraabadii ay isu shafeeco qaadayaan axaadiista ay ku soo aroortay waaladiina aamanuu waatabacathum duriyatuhum biiimaanin alxaqna bihim duriyatahum wamaa alatnaahum min camalihim min shay shafaacadaasna waxay ku saabsantahay rafcu darajaadkay ku saabsantahay nooc kaloo shafaacada ka midi waxay ku saabsan tahay cid naarta mutaysatay in naarta laga badbaadiyo naartii aanu gelin ee laga baajiyo in loogu shafeeco qaado marka anwaacdii shafaacada kala duwan saas aawadeed shaaficiintii anwaacdii shafaacaduba maadaama ay badan yihiin sidaas aawadeed baa loo yidhi jamiican allah wuxuu yidhi am ittakhaduu amtu waa munqatica bal attakhaduu ka soo gurtaasa miyay yeesheen min duuni illahi ilaahay sokadii miyay ka yeesheen shufacaa'a qaar shafeeco qaada miyay yeesheen qul waxaad tidhahdaa awalow kaanuu ayashfacuuna miyay shafeeco qaadayaan ama ayashfacuuna lahum miyay u shafeeco qaadayaan walow kaanuu haddayba yihiin walxaal low kaanuu hadday yihiin laa yamlikuuna shayan qaaraan waxba hananayn oo waxba mulkiin walaa yacqiluun aan waxna garanaynoo waxay og yihiin aynay jirin miyay shafeeco qaadayaan yacnii xaal walba miyay isaga shafeeco qaadayaan maya isagama shafeeco qaadayaan midaan shay haysan oo shay mulkiyin dee ma bixin karo isagu kuma deeqi karo qul waxaad tidhahdaa lilaahi ilaahay oo quruu u sugnaaday khabarkii baa la soo hormariyey qaacidaduna waxay tahay taqdiimu maa xaquhu taakhiir yufiidu alxasra wixii xaqiisu yahay in la dibdhigo haddii la soo hormariyo koobis buu faa'iidaynayaa waxay ka dhigantahy lilaahi laa lighayrih ilaahay oo quday u sugnaatee cid kale lama wadaagto uma sugnaan alshafaacatu shafaacadu shafaaco dhan ilaahay baa iska leh marka xasriga waxaa laga qaadanaya taqdiimka jamiican xaalay dhammaanteed tahay ayay allah u sugnaatay jamiican waxaa laga xaalaynayaa alshafaacatu mubtadaha laga xaalaynaya calaa ra'yi sibaweyh ama damiirka mustakiniga istiqraarka ku ah baa laga xaalaynaya calaa ra'yi aljumhuur oo mustaqiratun lilaahi mustaqiratun hiya ayay noqonaysaa marka damiirka istiqraarka ku qarsoon baa laga xaalaynaya jamiican xaalay dhammaanteed tahay ayay allah u sugnaatay lahu mulku asamaawaati waalard ilaahay oo qura waxa u sugnaaday ilaa lihayrih mulku samaawaati cirarka yeelashadooda waalardi iyo dhulka yeelashadiis cirarkoo dhan yeelashadooda iyo dhulkoo dhan yeelashadiisa allah cidin lama wadaagtee isagaa la gaar ah umma ilayhi turjacuun intaa dabadeed xagga ilaahay oo keliya laydiin celinaya laa ilaa hayrih waidaa dukira allaahu waxdahu ishma'azat quluubu aladiina laa yu'minuuna bilaakhirah waidaa dukira allaahu marka ilaahay la xuso waxdahu xaal allah keligii yahay munfaridan fi dikr xaaluu keli ku yahay sheegista la sheegaayo oo cid kale aan lala sheegin ishma'azat way didaysaa ama way cidhiidhtoomaysaa quluubu aladiina kuwii qalbiyadoodu laa yu'minuuna aan rumaynaynin bilaakhirati aakhire aan rumaynayn baa qalbiyadoodu didayaan ama ay cidhiidhtoomayaan culamada qaarkood waxay leeyihin ishma'aza waxaa loo isticmaalaa dacira min alfazac waa argagaxay waxaa kaloo layidhi nafara wastakbar yacni waxaa weeye haddii la yidhaahdo ishma'azat waa nafarat wastakbarat waa diday waana ka kibirtay inqabadatna waa ku fasireen culamada qaarkood marka macaanidaas waa isku dhowyiin waidaa dukira marka la xuso aladiina kuwii min duunihi ay istaqaruu min duunihi ilaahay sokadii ahaaday idaa hum yastabshiruun waaba yagii oo markaa bushaaraysanayo farxaya ilaahay wuxuu inoo sheegayaa tawxiidka marka la sheego la yidhaahdo allah oo keliya ha la caabudo oo cid allah yaan lala caabudin inay markaa gaaladii dhibsanayaan oo ay ka cidhiidhtoomayaan oo ay ka didayaan oo ay ka diiqadoonayaan baa ilaahay inoo sheegaya waxay ku farxayaan marka la ilahay cid ha lala caabudo awsaantii iyo sanamadii la sheego xaaladdaasay bushaaraysanayaana farxayaan maanta dadka qaarkood haddii lagu yidhaahdo allah oo keliya markaa caabuda war allah oo keliya barya war iska daaya waxaa markaa baryaysaan ilaahiyo sheekh hebelow ha odhannina ilaahiyo awliyaday ha odhannina awliye allay adeeg ha odhannina marka lagu yidhaahdo dadka qaarkood waa diiqadoonayaan aad yo aad bayna arrinkaa u dhibsanayaan marka la yidhahdo weli hebel iyo sheekh hebel sidan buu ahaa kurbaadku faydi jire caynkanuu ahaa yacnii ruuxa markaa gargaar weydiisa waa u gargaari jiri awliyada waa la baryi karaa yacnii cidda dhimatay waa la baryi karaa waa gargaari karaan marka lagu yidhaahdo qaar badan baa farxaya oo aad yo aad yacni markaa farax iyo bushaaraysi iyo markaa waxaa rayrayn iyo farax markaa ku dhacaya qaar badan baa farxaya waxay shabbahaysaa taa ilaahay inoo sheegaayo dadka qaarkood waxay ka diiqadoonayaan tawxiidkii bay ka diiqadoonayaan qaar baa waxay u qabaan haddii la yidhahdo allah oo keliya ha la baryo cid kale lama baryi karo amwaadda dhimatay lama baryi karo yacni qurbaankii cibaadada allah keliya ha loola yimaado awliyada looma nadri karo yacni marka wax looma gowrici karo yacnii nadarka iyo gowraca iyo baryada iyo istiqaasada amwaadda dhimatay inaad markaa waxaan ula timaaddaa kuuma bannaana ee allah keligii ula kaalay marka la yidhaahdo dadka qaarkood aad bay uga diiqadoonayaan aad yo aad bayna u dhibsanayaan taasina waxay markaa tahay inay markaa waxa weeye taa ilaahay inoo sheegaayo inay markaa waxay la nooc tahay ayay noqonayso taa ilaahay inoo sheegayo inay soo gudagelayso ayay noqonayso waayo lama kala reebin kuwa allah ka soo hadhay waidaa dukira aladiina min duunihi idaa hum yastabshiruun yaa daabitkii maxaa laga dhigay waidaa dukira allahu waxdahu ishma'azat quluubu aladiina laa yu'minuuna bilaakhira xataa hadday yidhahdaan aakhira aan rumaysannahay rumaynta ay rumaysanayyiin waxba kama jiraan mar hadday tawxiidkii dhibsanayaan oo allah keliya in cibaadada loola yimaado maadaamay ka diiqadoonayaan shirki maadaamay ku sugan yihiin sheegashada ay sheeganayaan aakhire inay rumaysayn oo waxba kama jiraan allah wuxuu yidhi waidaa dukira allaahu marka ilaahay la xuso waxdahu xaal allah keligii yahay munfaridan nakiraa lagu awilaya munfaridan ay munfaridan fii dikri sheegista la sheegaayo xaaluu keli ku yahay oo keligii la xusay haddii la sheego ishma'azat way didaysaa oo way cidhiidhtoomaysaa quluubu aladiina kuwii qalbiyadoodu aayadda kale muxuu ilaahay yidhi waidaa dakarta rabbaka fi alqur'aani waxdahu wallow calaa adbaarihim nufuuraa nufuur baa la caddaynaya halkaas marka ilaahay lagu xuso qur'aanka xaaluu allah keligii yahay wallow calaa adbaarihim nufuura way jeesanayaan xaalay markaa cararayaan ayay jeesanayaan dhabarrada jeedinayaan yacni ma xamilayaan markaa tawxiidkii inay dhegaystaan waidaa dukira aladiina marka la xuso kuwii min duunihi ay istaqarruu min duunihi ilaahay sokadii ahaaday cidday doonaan ha noqdo sheekh hebel iyo sheekh fulaan iyo sheekh callaan idaa hum yastabshiruun waaba yagii oo bushaaraysanaya oo farxaya rayraynaya qul waxaad tidhahdaa allaahumma ilaahayow faatira asamaawaati waalard kii cirarkiiyo dhulka abuurayow caalima alghaybi waashahaada waxa markaa qarsoon ee khalqiga ka qarsoon ama bacdigood ka qarsoon kii ogaayow waashahaadati iyo waxa muuqda kii ogaayow anta taxkumu bayna cibaadik adigu waxaad xukumaysaa addoommadaada dhexdoodaad kala xukumaysaa fii maa kaanuu fiihi yakhtalifuun waxay ahaayeen qaar isku khilaafsan ayaad markaa ku kala saaraysaa ku kala xukumaysaa macnuhu wuxuu dhacayaa ihdinii limakhtulifa fiihi min alxaq yacnii igu hanuuni wixii laysku khilaafay oo xaq ah ilaahayow igu hanuuniyo sida xaqa isolonsii igu hanuuni oo sida xaqa ah iwaafaji oo isolonsii nabigu calayhi salaatu wasalaam waxaa ka soo aroortay habeenkii markuu tukanayo salaatu leylka inuu ku furfuran jiray allaahumma rabba jibriila wa miikaa'iila wa israafiila faatira asamaawaati waalardi caalima alghaybi waashahaadati anta taxkumu bayna cibaadika fiima kaanuu fiihi yakhtalifuun ihdinii limakhtulifa fiihi min alxaqi biidnika innaka tahdii man tashaa'u ilaa siraatin mustaqiim xadiiska muslim saxiixa ku soo wariyey ayaa saas yadaa sheegaya nebigu sala allahu aleyh wasalam istiftaaxa inuu akhrin jiray ow salaadda ku bilaaban jiro o ku furfuran jiray waxaa ku jira qayb aayaddan ka mida ayaa ku sugan oo markaa laga qaatay maadaama nebiga la amray calayhi salaatu wasalaam inuu sidaa yidhaahdo nebigu waa yidhi waa tabaqay siyaado kalena waa ku daray oo wuxuu ka hormariyey allaahumma rabba jibriila wa miikaa'ila wa israafiila intaasuu u dhexaysiiyey faatira asamaawaati yo allaahumma uu udhexaysiye oo inuu allah rabbi u yahay jibriil iyo miikaa'iil iyo israafiil yacnii markaa malaa'igta korraysa ee arwaaxda sharafta badan le u saaxiibkaa inuu rabbi yahay ayuu markaa ilaahay ku baryayaa inuu ilaahay ugu yeedhayaa inuu rabbi u yahay ayuu markaa ugu yeedhaya waa rububiya khaasa khalqigoo dhan inuu rabbi u yahayna waa jirtaa yacni rububiyada markaa si gaara marka cid loo gaar yeelana waxay noqonaysaa rububiya khaasa ay noqonaysa rububiya khaasay noqonaysa marka wuxuu ku daray nebigu sala allahu aleyh wasalam ducadii ihdinii limakhtulifa fiihi min alxaqi biidnik ilaahay oo wixii laysku khilaafay ee xaq ah sida xaqaa igu hanuuni oo iwaafaji iidankaagana igu hanuuni iyo oggolaanshahaaga innaka tahdii man tashaa'u ilaa siraatin mustaqiim waxaa laga qaadanayaa sidaa in markaa lagu salaatuleylka lagu furfurto lagu ducaystaa inay tahay markaa waxaa mid fiican oo waxaweye mashruuc ah ama sunna ah inay tahay ayaa laga qaadanaya waxaa kaloo laga qaadanaya allah in la baryo allahna waa ina amray inaannu isaga barinu ina amray marnaba ilaahay ma odhan nebiyada barya awliyada barya yaa nebi maxamed markuu la hadlayay ilaahay kuma odhan nebiyadii kaa horreeyey yacni markaa bari aabbaha aadam iyo awowgaa nuux iyo awowgaa ibraahiim iyo awowgaa ismaaciil iyo yacni markaa bari lama odhan nebiyadii kaa horreeyey oo dhan bari lama odhan qul allaahumma faatira asamaawaati waalard yaa marka iyadoo ruuxu uu markaa awoodi karo sida markaa layna amray ee wanaagsan inuu la yimaado uu kari karo muxuu uga leexanayaa atastabdiluuna aladii huwa adnaa bialadii huwa khayr qul waxaad tidhahdaa allaahumma ilaahayow waxay la macnatay yaa allaah marka yaadii xarfu nidaaga inta la xadfay oo la gooyey ayaa markaa waxaa miimkan shadan laga ciwad yeelay waa tacwiid baa layidhi laakiin labada lama kulmiyo oo yallaahumma lama yidhaahdo washadda yallaahumma fii qariidi liannahu laa yujmacu bayna almucawadi waalmucawadi canhu kii laga beddel yeelay iyo kii lagu beddelay labada marka waxaa lama kulmiyo waa tacwiid maadaama labada la yska ciwad yeelay yaada iyo markaa miimkan lama kulmin karo maadaamay ciwad kale yihiin lama kulmin karo calaa kulli xaal si naadira waxaa u soo aroortay shiciroo kale in lagu kulmiyo laakiin ikhtiyaaran lama kulmiyo qul waxaad tidhahdaa allaahumma ilaahayow yaa allaahu faatira asamaawaati waalard waxay noqonaysaa nidaa kale ayay noqonaysaa yaa faatira asamaawaati waalard ama waxay noqonaysaa beddel yaa faatira asamaawaati waalard cirarkiiyo dhulka kii abuurayow caalima alghaybi waashahaada waxa qarsoon ee khalqiga ka qarsoon ama qayb ka mida ka qarsoon khalqiga kii ogaayow washahaadati waxa muuqda ay khalqigu arkayaanna kii ogaayo ashyaaduna labadaba ka bixi maayaan ashyaadu ama waa inay markaa yihiin wax kastoo jiraa wax khalqiga ay arkayaan ama wax ka qarsoon anta taxkumu bayna cibaadik adigu waxaad kala xukumaysaa u kala garsooraysaa addoommadaada dhexdooda fii maa kaanuu fiihi yakhtalifuun waxay ahaayeen gudihiisa qaar isku khilaafa oo isku maandhaafa ayaad markaa ku kala xukumaysaa oo ku kala saaraysaa macnuu wuxuu dhacayaa ihdinii limakhtulifa fiihi min alxaq walow anna liladiina dalamuu maa fi alardi jamiica walow anna liladiina hadduu u sugnaan lahaa kuwii dalamuu xadgudbay maa fi alardi waxa arlada ku sugane hadduu u sugnaan lahaa dhammaan waxa arlada ku sugan maad waa cumuum jamiican xaaluu dhammaantood yahay oo u sugnaan lahaa wa milahu wax kale oo la'eg waxa arlada ku sugani ay mila maa fi alard waxa arlada ku sugan wax kaloo la'egna hadduu u sugnaan lahaa macahu xaal miligaasi uu ahaaday macahu ay mid markaa waxa la jirkiisa ahaaday markaa uu yahay ay maca maa fi alardi baa loo jeedaa damiirka haadu wuxuu noqonayaa maa fi alard waxa arlada ku sugan xaaluu weheliyo waxa arlada markaa inta ku sugan la'egi xaaluu weheliyo inta arlada ku suganoo intaana lagu ladho laftadow waa isku furan lahaayeen daalimiintu bihi madkuurka la soo sheegay isku furan lahaayeen oo noqonaysa maa filardi iyo wa milahu min suu'i alcadaab cadaabka kiisa xun bay iskaga furan lahaayeen yowma alqiyaamati maalinta qiyaame wa badaa lahum waxa uga muuqday oo uga daahiray min allaahi xagga ilaahay maa lam yakuunuu yaxtasibuun waxaynay ahayn qaar malaysanayey ama filanayey waxaynay ahayn ayaa xagga ilaahay uga muuqday wabadaa lahum waxa u muuqday sayi'aatu maa kasabuu ay jazaa'u sayi'aati maa kasabuu kay kasbadeen xumaanahoodii abaalmarintuu lahaa baa u muuqatay oo maada laah waa mawsuulah maa kasabuu ay aladii kasabuuh caydkii waa maxduuf ama layaha maadu waa masdariya sayi'aatu kasabihim ay jazaa'u sayi'aati kasabihim kasabkooda noocii xumaa ee kasabkooda ka mida abaalmarintiisii baa u muuqatay waxaaqa bihim waxaa ku soo degay maa kaanuu bihi yastahzi'uun kay ahaayeen qaar ku dheeldheelaa ku soo degay oo la yidhahdo cadaabka laftiisaa loo jeedaa maa kaanuu oo taqdiirba uma baahna jaza iyo wax la mida in la qadaro waxay ku dheeldheelayeen cadaab ku ahaa marka cadaabka loo sheegay ku dheeldheelayey cadaabka laftiisii kii ay ku dheeldheelayeen baa ku soo degay waxaaqa bimacnaa nasala lagu fasiro ama waxaaqa bimacnaa axaata waa koobay lagu fasiro maadu hadday cadaabka ku dhacayso uma baahna taqdiir haddii la yidhahdo waxay ku dheeldheelayeen oo nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo qur'aankaba waa ku dheeldheelayeen abaalmarintiisii baa markaa ku soo degtoo jazaa'u baa la qadaraya markaas jazaa'u maa kaanuu bihi yastahzi'uun ilaahay wuxuu inoo sheegaya dadka daalimiintae gaaloobay dulmiga kii dhammayska tirnaa baa loo jeedaa ee kaamilka ahaaye hadday haysan lahaayeen maalintaa qiyaamada arlada muggeed oo xoolaa hadday haysan lahaayeen wax allo waxa arlada ku sugan oo dhan hadday hanan lahaayeen oo yeelan lahaayeen iyo in kaloo la egoo wehelisa oo lagu daro hadday markaa u sugnaan lahayd oo la odhan lahaa cadaabka ma iskaga furanaysana way yeeli lahayd laftadow bihi min suu'i alcadaabi yowma alqiyaamah cadaabkaa xun bay iskaga furan lahaayeen maalinta qiyaamada waxaa ku soo arooray xadiis ilaahay baa wuxuu ku yidhahdaa kii gaalka ahaa haddaad arlada muggeed haysan lahayd maanta ma iskaga furan lahayd cadaabka markaasuu wuxuu ku jawaabaa gaalku ilaahayow haa waa iskaga furan lahaa markaasuu ilaahay wuxuu ku yidhahdaa qad aradtu minka ahwana min dalika anlaa tushrika bii shay'an faabayta ilaa an tushrika bii shay'a xadiiska saxiixaynka ilaahay wuxuu ku yidhahdaa waxaan kaa doonay wax intaa ka sahlan waa iraada sharciya waxaan kaa doonay arrinkaa wax ka sahlan baan kaa doonay inaanad ii shariig yeelin baan kaa doonoo cid kale ila caabudin faabayta ilaa an tushrika bii shay'a waa diidday mooyaane inaad ii shariig yeesho cid kale ila caabudda mooye wax kaleba waa diidday markaa maalintaa laga yeeli maayo madax furad laga yeeli maayo marka koowaad ma haystaan waxay isku furtaan oo madax furada ma haystaan waxaa la soo saarayaa mid walba isagoo muduga isagoo qaawan oo kaba uu gasho yahay aanu jirin oo maryo uu sitaa aynay jirin yacni mudug iyagoo ah ayaa la soo bixinaya lasoo saaraya marka mulki maalintaa uu mulkinayo haysanayaa ma jiro furasho hadduu marka ay dhici lahayd inuu haysan lahaana oo is yidhaahdo isku furana markaa lagama yeeleen hadduu arlada muggeed oo dahaba haysan lahaa ou is odhan lahaa iskaga furo cadaabka lagama aqbaleen ina aladiina kafaruu wamaatuu wahum kufaarun falan yuqbala min axadihim mil'u lardi dahaban walow iftadaa bih ilaahay wuxuu inoo sheegay kuwa gaaloobay gaalnimo ku dhintay oo iyagoo gaalaa dhintay midkood laga aqbali maayo arlada muggeed oo dahaba fardan wa taqdiiran hadduu haysan lahaa isna odhan lahaa iskaga fura cadaabka lagama aqbaleen marnaba hadduu waa arlada muggeed oo dahaba walow iftadaa bih marka waxaa u sugnaanaya cadaab joogtaa cadaabkaasi markaa wuxuu noqonayaa cadaab abadi ah oo abadal aabaad ah saas aawadeed waa in gaalnimada aad iyo aad laysaga jiraa ilaahayna waa in laga baryaa khaatimo wanaagsan inuu ilaahay ruuxa ugu khatimo oo iimaan inuu ku dhinto waa nicmo ilaahi ruuxu iimaan ku dhintay maxaa ka maqan yaa naciim abadi ah iyo sacaado iyo barwaaqo iyo ladnaan iyo jannaad marka abadi ah ayuu helayaa yaa xataa hadduu marka waxa dunuub kabaa'ira ku dhintay oo ayba dhacdo naarta marka in la soo geliyo oo marka laguba soo tahiro hadday dhacdo oo aan la cafin marka hore dee wuxuu ku dambaynayaa mar hadduu tawxiid ku dhintay wuxuu ku dambaynayaa janno jannadaanu ku waaraya jannada ayuu ku waaraya abadal aabaad haddii dembi kabaa'ira uu ku dhintay aanu jirinna wuxuu noqonayaa markaana jannada inuu hor ka galu noqonaya laakiin ciddii gaalnimo ku dhimataa waxay noqonaysaa inay naarta ku waarto abadal aabaad wax madax furadoo laga aqbalayaa ma jiro wax shafaacooo naarta lagaga saarayaa ma jiro wabadaa lahum min allaahi maa lam yakunuu yaxtasibuun wax xagga ilaahay uga daahiro maalintaa uga muuqday waxaynay malaysanaynoo filanayn baa u muuqday taabiciinta qaarkood waxay yidhahdeen sida markaa mujaahid iyo suddiya marka ay yidhaahdeen iyo kayrkoodba camallay sameeyeen ay u qabeen xasanaad inay toy ajar ka helayaan waaba iyadiiyo camalladiiba ay dembiye yihiin oo dembi looga qoray taabiciinta qaar marka waxay ku fasirayaan waxyaale ay u qabeen in laga ajar siinaayo ajar ay ku helayaan baa dembi markaa looga qoray wabadaa lahum min allaahi maa lam yakunuu yaxtasibuun bay soo gelaysa bacdi kale waxay yidhaahdeen oo culammada ka midii wabadaa lahum min allaahi maa lam yakunuu yaxtasibuun waxaa soo gelaysaa waxay islahaayeen towbad la'aan baa laydiin dembi dhaafayaa oo naari idinma taabanayso markaasaa waxa dhacday in la cadaabo waxay soo gelaysaa taasay soo gelaysaa bacdi kale waxay yidhahdeenoo culammada ka midii waxay islahaayeen dembiyadaa waa ka toobad keeni doontaan oo sidaa kuma dhimanaysaan markaasaa dabeedna toobaddii lama solonsiin toobad la'aan bay dabeedna ku dhinteen sufyaan athawri wuxuuhi weylun liahli riyaa cadaab wuxuu u sugnaaday ama waadi naareed u sugnaaday kuwii istuska u saaxiibka ahaa ee waxyaalo markaa khayr ah intay la yimaadaan inay dadka istusaan u samayn jiray weylun liahli riyaa ayuu ku celceliyey haadihi aayatuhum wa qisatuhum aayaddoodii lagu sheegay waa tan qisadoodiina waa tan wabadaa lahum min allaahi maa lam yakunuu yaxtasibuun waxaa la soo naqliyaa taabiciga la yidhaahdo maxamed ibnu munkadir ayaa markuu geeriyoonayay buu argagaxay cabsi badan baa markaa u dareema markaasaa maxaad ka argagaxday markaasuu aayad kitaabka ilaahay ka midaan ka baqayaa wabadaa lahum min allaahi maa lam yakunuu yaxtasibuun marka waxaan ka baqayaa in xagga ilaahay ay iga muuqato waxaanan markaa filanayn saasaan ka baqaya bu aayaddan iyo aayadaha shabbaha culamada qaarkood waxay odhan jireen waa mabka'tu alcaabidiin kuwa ilaahay caabuda waa aayaadkay ku ooyaan yaa qaarkood marka ay ku celcelin jireen marka waxaa habeenkii o dhan ay ku celcelin jireen iyagoo ooye allah wuxuu yidhi walow anna liladiina dalamuu hadduu u sugnaaday kuwii xadgudbay maa fil ardi waxa arlada ku sugan jamiican xaaluu dhammaantood yahay wa milahu iyo in kale oo markaa la midi hadday u sugnaan lahayd waxa arlada ku sugan oo dhan in kale oo la'eg oo la midi ay u sugnaan lahayd oo macahu xaal midligaasi kaa'inan u ahaaday macahu mid waxa weeye markaa weheliya maa fil ardi damiirka haadu wuxuu noqonayaa maa fil ardi in kaloo la'egina xaalay weheliso laftadow bihi waa isku furan lahaayeen bihi madkuurka la soo sheegay oo maa fil ardi iyo wa milahu labadaba ku dhacaysa min suu'i alcadaab cadaabka kiisa xun bay iskaga furan lahaayeen yowma alqiyaamati maalinta qiyaame ayay iskaga furan lahaayeen wabadaa lahum min allaahi maa lam yakunuu yaxtasibuun wabadaa lahum waxa u muuqda u daahiray min allaahi xagga ilaahay uga muuqday maa lam yakunuu waxaynay ahayn yaxtasibuuna qaar malaysanaya oo filanayay aynay ahayn baa xagga ilaahay uga muuqday wabadaa lahum waxa u muuqday sayi'aatu maa kasabuu ay jazaa'u sayi'aati maa kasabuu waxay kasbadeen xumaanahoodii abaalmarintiisii baa u muuqday ama jazaa'u sayi'aati kasabihim kasabkoodii xumaa abaalmarintiisii baa u muuqday waxaaqa bihim waxa ku soo degay ama waxaaqa bihim waxa koobaabay maa kaanuu bihi yastahzi'uun kay ahaayeen qaar ku dheeldheela oo cadaabkii ah ayaa ku soo degay ama koobaabay oo maada looga jeedaba cadaabka laftiis fa idaa massa alinsaana durrun dacaana allah wuxuu idhi fa idaa massa markuu taabto alinsaana aadamiga durun dhibaata ay taabato dacaana waana baryayaa buu allah yidhi tumma idaa khawwalnaahu intaa dabadeed markaannu siinno nicmatan damiirka haad wuxuu noqonayaa insaankuu noqonaya aadamigaa markaannu siinno nicmatan nicmo aannu siinno minnaa xaggayaga aannu ka siinno ama nicmadaasoo kaa'inatan minnaa xaggayaga ka ahaatay aannu siinno oad nicmatan ka sifayso qaala wuxuu odhanayaa innamaa uutiituhu waxa lay siiyey oo qudha calaa cilmin cilmi xaalaan ku suganaha lay siiyey yacnii aqoon aan u leeyahay sida markaa waxa weeye xoolaha loo soo saaray loo kala dhaliyo iyo kasabka iyo wujuuhulkasab yaa iyo baayac mushtarka iyo rogrogga iyo farsamooyinka aqoon aan u leeyahay baa laygu siiyey wax kale maaha sida xoolaha loo soo saaro naqaana wejigaa waa lagu fasiray calaa cilmin ay calaa cilmin minii biwujuuhi ilkasab weji kale waa loo fasiraa in lahay calaa cilmin min allaah biannii ahlun waxaa lay siiyey cilmi ilaahay ku sugan yahay oo uu og yahay inaan markaa u xaq leeyahay xoolahan in lay siiyo aan mudan ahay istaahil ku ahay innamada waxa bannaan adaatu xasrin inaad tidhaahdo waana sida culamo badani mareen bacdi baa waxay banneeyeen mawsuul in laga dhigo ina aladii uutiituhu calaa cilmin minii saa loo fasira yacnii kaa lay siiyey wuxuu ku sugan yahay cilmi xaggayga ka ahaaduu ku sugan yahay laakiin wejiga fiicani waa in markaa innamaa adaatu xasri in laga dhigo innamaa uutiituhu waxaa lay siiyey oo qura ay hu incaamka yacnii nicmaa la sheegay mar damiirka loo soo celinaya wuxuu noqonayaa mu'anas bal hiya fitnatun oo nicmaday u noqonaysaa marna damiirka loo celinaya wuxuu noqonaya mudakar uutiituhu marka wuxuu ugu noqonaya biictibaari almacnaa oo incaam ah nicmayn ah innamaa uutiituhu incaamka nicmaynta waxa lay siiyey uun calaa cilmin xaal aan ku suganahay cilmi bal hiya fitnatun dee inaad cilmi ku sugan tahaye nicmadani fitnatun fitna weeye waa imtixaan culamada qaarna waxay u celiyeen maqaalada bal hiya odhaahdani fitnatun waa fitno waa imtixaan laakiin nicmada in loo celiyaa fiican walaakina akarahum laa yaclamuun ha yeeshee dadka badankoodu ma garanayaan qad qaalaha aladiina min qablihim qad qaalaha xaqiiqee waxaa yidhi aladiina kuwii min qablihim yaga hortooda ahaaday baa yidhi ummadihii ka horreeyaa sidan yidhi famaa aghnaa canhum kama tarin xaggooda ama famaa aghnaa canhum maxay ka tartay xaggooda kama tarine in la yidhaahdo waa naafiya ama la yidhahdo waa istifhaamiyo waa su'aal bay faa'iidaynaysaa nafyi macnuhu u dhacay maa kaanuu yaksibuun kasabkoodii wax alla wuxuu ka anfacay ma jiro famaa aghnaa canhum yaga xaggooda kama tarin maa kaanuu yaksibuun ay kasabuhum kasabkoodu wuxuu ka anfacay oo ka tari ma jiro ama aladii kaanuu yaksibuunah kay ahaayeen qaar kasbadoo shaqaystaa waxay ka anfaceen ma jirto fa asaabahum sayi'aatu maa kasabuu fa asaabahum waxaa haleelay sayi'aatu maa kasabuu ay jazaa'u sayi'aati kasabihim kasabkoodii xumaa abaalmarintiisii baa haleeshay ama jazaa'u sayi'aati maa kasabuuh macnuhu u dhacay kay kasbadeen xumaanihiisii abaalmarintiisii baa haleelay lagaga abaalmarinaya waaladiina dalamuu min haa'ulaa'i waaladiina kuwii dalamuu xadgudbay waa la xaalaynaya mintana waxaa bannaan tabciid iyo bayaan ama min haa'ulaa'i xaalay kuwaas ahaadeen ama min haa'ulaa'i xaalay kuwaas ka mid ahaadeen sayusiibuhum waxaa haleeli doona sayi'aatu maa kasabuu jazaa'u sayi'aati kasabihim kasabkoodii xumaa abaalmarintiisii baa haleeli doonta wamaa hum bimucjiziin qaar ilaahay cajsi gelinaya oo rabbi ka baxsan karaya ma aha ee ilaahay waa awoodaa waana ciqaabaya awalam yaclamuu miyaynay ogeyn anna allaha inuu ilaahay yabsudu risqa arsaaqda fidinayo oo u ballaadhinayo liman yashaa'u kuu doono inuu ballaadhiyo wayaqdiru iyo inuu ilaahay ku cidhiidhiyo cidduu doono inuu ku cidhiidhiyo inna fii daalika laaayaatin liqawmin yu'minuun inna fii daalika madkuurka la soo sheegay waxaa ku sugnaaday la'aayaatin aayado aayadahaasoo liqawmin dad u sugnaaday ama istiqraarka lagu wada tacalluq siiyo inna fii daalika kaas waxaa ku sugnaaday liaayaatin aayado liqawmin dad buu ugu sugnaaday yu'minuuna rumaynaya ilaahay wuxuu inoo sheegayaa aadamiga markay haleesho dhibaata ay haleesho inuu ilaahay baryayo oo uu xagga ilaahay u irkanayo u cararayo markuu ilaahay nicmo siiyo oo uu dhibaatadii ka faydana xaaladdana waa kibrayaa waa xadgudbaya insaan mucayana looma jeedee jinsi baa loo jeedaa dabiicadda bini'aadamkaana sidaas ah ciddii laakiin markaa mu'miniin ahe iimaankoodu dhammayska tiran yihiin iyagu waa ka duwan yihiinoo marka waxaway dhibaatadu haleeshana waa sabrayaan ilaahay inay baryayaan waa jirtaa waana sabrayaan markay nicma haleesho oo ilaahay u nicmeeyana waa shukri naqayaan muuminka odhan maayo innamaa uutiituu calaa cilmin odhan maayo cajaban liamri lmu'min in amrahu kullahu lahu khayr in asaabathu sarraa'u shakara fa kaana khayran lah wa in asaabathu daraa'u sabra fa kaana khayran lah qofka muuminka ah isaga marka nicma haleeshana waa shukri naqayaa marka dhibaata haleeshana waa sabrayaa walaysa daalika liaxadin la lilmu'min taasna cidaan muuminka ahayn uma sugnaan laakiin ruuxii gaalka ahaa wakadaa ruuxii faasiqa ahaa yacni waxa weye waa kibriya gaal oo dhammi nicmada ilaahay waa ka abaalka daraya wuxuu sheeganayaa inuu aqoon iyo karti iyo markaa waxaan awooduu leeyahay ku keenay xoolaha xoruma inay iska yimaadeen maad moodaysa karti baa lagu keenay dadaal baa lagu keenay cilmi iyo aqoon baa lagu keenay farsamaa lagu keenay buu ku leeyihi ya maaha inay iska yimaadeen gaalada halkaa fadhiiso ilahay waxa ku siiyo kibir buu saa u odhanaya waa kibrayaa innamaa uutiituhu calaa cilm erayganoo kale waxa ku hadlay qaaruun baa ku hadlay waxaanu garanaynaa qaaruun ilaahay wuxuu siiyey xoolo fara badan ayuu siiyey xoolihii badnaa markuu ilaahay siiyey dee waa abaalkadaro waa kibre waa abaalkadaray oo waa kibrey xoolihiisuna inay aad iyo aad u badnaayeen baa laynoo sheegay marka wuxuu sheeganayey in cilmi marka waxaa lagu siiyey xoolaha marka cilmi baa lagu siiyey waxaa looga jeedaa bay culamada qaarkood yidhaahdeen inuu leeyahay kasabka iyo sida xoolaha loo kala dhaliyo iyo sida marka waxaa xoolaha loo kasba ayaan aqaanaa inuu sidaa leeyihi culamada qaarkoodna waxay yidhaahdeen wuxuu u jeedaa cilmi marka uu ilaahay og yahay inaan ehel u ahay marka dadka kibray saas yadaabay marka hadalladaasoo kale ugu hadlaan marka waa in layska jiraa oo eryadaas layska jiraa marka waxa weye ilaahay ruuxa u nicmeeyo waa inuu shukri naqaa waana inuu ogaadaa markaa nicmadan inay tahay imtixaan wanabluukum bishari waalkhayri fitna oo sida marka waxa weeye dhibaatadu markaa fitna iyo imtixaan u tahay ayaa nicmaduna marka u tahay imtixaan u tahay nicamka adduunya waa imtixaan qaaruun waa ki yidhi innamaa uutiituu calaa cilmin cindii marka cibaarada qaaruun iyadu waxay ku daahir tahay inuu aqoonta isagu sheeganayo wuxuu yidhi innamaa uutiituu calaa cilmin cindii cilmi agtayda ahaaday ayuunbaa xoolaha laygu siiyey marka wuxuu sheeganayaa inuu markaa aqoon marka waxa weeye u leeyahay ayuu markaa sheeganaya marka kuwii hore la halaagayba xoolu waxba uma tarin waxay ka anficeen ma jirto saas aawood bu ilahay qaaruuna muxuu ku yidhi awalam yaclam ana allaha qad ahlaka min qablihi min alquruuni man huwa ashaddu minhu quwatan wa akharu jamcaa walaa yus'alu can dunuubihim almujrimuun isagana markii dambe wuxuu ku dambeeyey in la halaago fakhasafnaa bihi wa bidaarihi alard waatuu ilahay markii dambe yidhi yani isagiiyo gurigiisiba dhulka ayaa lala gooyey waxallo wax wax u tarayna ma jirin isna isma daaficin cid kaloo daafacdayna ma jirto qasaskaa waxaa laynoogu sheegayaa si loogu cibro qaato famaa aghnaa canhum maa kaanuu yagsibuun waxalla waxay ka tareen marka waxay kasbanayeen iyo xoolahoodii waxay ka anficeen toonna ma jiraan innaba xoolahoodii waxba kama tarin xoolahoodii waxay ka tareen ma jirto cadaabkiina kama badbaadin wuxuu kaloo ilaahay inoo sheegayaa ilaahay arsaaqda iyo xoolaha cidduu doono waa u fidiyaa waa u ballaadhiyaa wuxuu ka dhigaa akhniyaa qaarkoodna waa ku cidhiidhiyaa wuxuu ka dhigaa fuqaraa ama masaakiin buu ka yeelaa mana aha ka loo badiyey inuu ilaahay jecel yahay ou ka raalli yahay kan loo yareeyena inuu ilaahay necab yahay ma aha arsaaqda in cid loo ballaadhiyaa maaha macnaheedu markaa inay tahay fidinta arsaaqda loo fidinayaa inay tahay markaa derajo inay tahay maaha waxaa dhici karta inay markaa noqoto istidraaj iyo dhagar iyo sabaansaba lagu sabaansabayo sanastadrijuhum min xaysu laa yaclamuun marka haddii xoolaha ruuxa loo fidiyo yaanu ku kedsoomin yaanu ku kedsoomin intee xoolo fara badan la siiyey marka dambena cadaab ku waaraya abad alahbaad maanta adduunyada dadka ugu xoolaha badani waa gaalo haddana waxalla waxay u tarayaan xoolahaasi ma jiraan qaarkood aad u xoolo badan ayaa xataa sirta noloshiiy waxay u nooliyiin garan waaye markaasay qaarkood isdeldelaan oo isdilaan ama mushkilad yar iyo dhibaato yaroo la kulantay ee markay isu dilaanba allah wuxuu yidhi faidaa massa alinsaana markuu taabto aadamiga durrun dhibaata ay taabato dacaanaa waana baryayaa buu allah yidhi umma idaa khawalnaahu markaannu siinno insaankaa alinsaan buu u noqonaya aadamigaa markaannu siinno nicmatan nicmo aannu siinno minnaa xagga yaga aannu ka siinno qaala wuxuu odhanayaa innamaa uutiituhu waxaa lay siiyey oo qudha calaa cilmin xaalaan cilmi ku suganahay baa lay siiyey waanu aqoon leeyahay sida xoolaha loo kasbo calaa cilmin minii biwujuuhilkasab ama calaa cilmin min allaahi biannii ahlun cilmi xagga ilaahay ka ahaaday unbaa xoolaha laygu siiyey ou ilaahay u og yahay inaan xoolaha mudanahoo ehel u ahay in lay siiyo bal hiya fitnatun sidaa ma aha arrinku cilmi laguguma siin bal waxay noqonaysaa waxa weeye in warkaa hore la burinayo warkiisaa in la diidaayay noqonaysa bal hiya daa in cilmi lagugu siiye cilmi laguguma siine yaa waa siinun ilaahay ku siiyey hiya nicmadani fitnatun imtixaan weeyi waa ibtilaa adaa lagugu eegaya walaakina akharahum laa yaclamuun ha yeeshee badankoodu ma garanayaan inay fitnatoo imtixaan tahay garanmayaan hiya waxay u noqonaysaa nicmada uutiituhu damiirka haaduna wuxuu u noqonayaa ee mudakarka ahi incaamku u noqonaya nicmaynta nicmayntuna dee waxa weeye waa masdarkii nicmada ila nicmadii incaam baa marka waxaweyan yani keensaday qad qaalaha aladiina min qablihim marka culamada qaarkood waxay nicmatan waxaa loo jeedaa bimacnaa incaaman baa loo jeedaa waa si ay damiirkan u waafajiyaan xagga macnaha uga waafajiyaan ayay saa u yidhahdeen hiya marka la yidhahdana lafdigaa loo celinayaa nicmatan ah mar kalena incaam baa loo celinaya marka khawalnaahu nicmatan ay incaaman nicmayn baanu siinay ayaa marka macnuhu dhacay qad qaalaha aladiina min qablihim xaqiiqe ee waa yidhi maqaaladaa iyo eraygaa innamaa uutiituu calaa cilmi aladiina min qablihim kuwii baa yidhi min qablihim ay istaqarruu min qablihim yaga hortooda ahaaday ayaa yidhi sida qaaruun iyo kuwa la mida famaa aghnaa canhum yaga xaggooda kama tarin maa kaanuu yaksibuun waxay kasbanayeen waxba kama tarin ama kasabhum kasabkoodii waxba kama tarin ama alladii kaanuu yaksibuuna kay ahaayeen qaar kasbadaa waxba kama tarin xoolahoodii waxay ka anficeen ma jiro waxay kasbanayeen waxaa loo jeedaa xoolahoodii xoolahoodii waxay ka daaficeen oo ka tareen ma jirto fa asaabahum waxaa haleelay sayi'aatu maa kasabuu ay sayi'aatu kasabihim jazaa'u sayi'aati kasabihim kasabkoodii xumaa abaalmarintiisii baa haleeshay waaladiina kuwii dalamuu xadgudbay min haaulaa'i xaalay kuwaas ahaadeen yacanii waa kuwa hadalladan odhanaya ee xadgudubkan samaynaya ama min haaulaa'i xaalay kuwaas ka mid ahaadeen sayusiibuhum waxaa haleeli doona sayi'aatu maa kasabuu ay sayi'aatu kasabihim ay jazaau sayi'aati kasabihim kasabkoodii xumaa abaalmarintiisi ba haleeli doonta min baabi xadfi mudaaf jaza la qadaro wamaa hum bimucjiziin waladiina kuwii dalamuu xadgudbay min haaulaa'i xaalay kuwaas ka mid ahaadeen ama min haaulaa'i xaalay kuwaas ahaadeen sayusiibuhum waxaa haleeli doona sayi'aatu maa kasabuu ay jazaau sayi'aati kasabihim kasabkoodii xumaa abaalmarintiisii baa haleeli doonta wamaa hum bimucjiziin ma aha qaar ilaahay cajsi gelinayo rabbi ka baxsan karaya ma aha awalam yaclamuu miyaynay ogeyn ana allaha inuu ilaahay yabsudu risqa fidinayo arsaaqda liman yashaau kuu doono inuu u fidiyo inuu ilaahay u fidinayo miyaynay ogeyn wayaqdiru inuu ilaahay ku cidhiidhiyo cidduu doono inuu ku cidhiidhiyana miyaynay ogeyn inna fii daalika madkuurka la soo sheegay waxaa ku sugnaaday la'aayaatin aayado iyo calaamaat liqawmin dad buu ugu sugnaaday yu'minuuna rumaynaya qul waxaa tihi yaa cibaadiya addoommadaydiiyow aladiina kuwaasoo asrafuu ku loo faray calaa anfusihim nafahooda ku israafo ku loo farayo nafahooda ku xadgudbayow laa taqnatuu ha quusannina min raxmati illaah allah naxariistiisa ha ka quusannina allah naxariistiisa ha ka quusannina ina allaaha ilaahay yakfiru dunuuba jamiica yakfiru dunuuba waa dhaafayaa dembiyada jamiican xaalay dhammaantood yihiin buu ilaahay dhaafayaa dembiyada innahu ilaahay huwa alghafuuru waa ka dembidhaafka badane alraxiimu naxariista badan wa aniibuu noqda ilaa rabbikum xagga rabbigiin u noqda wa aslimuu lahu ilaahay u hoggaansama oo ilaahay u hoggaansama camalkana u khaalis yeela min qabli an ya'tiyakum intaannu idiin imanin ka hor ilaahay u noqda xaggiisa oo u hoggaansama ilaahay alcadaabu cadaabka aanu idiin iman humma laa tunsaruun intaa dabadeen laydin gargaari maayo haddii aa markaa aydan ka toobad keenin ee sidaa ku sugnaataan waatabicuu axsana maa unzila ilaykum min rabbikum aayaddan qul yaa cibaadiya aladiina asrafuu calaa anfusihim laa taqnatuu min raxmat illaah waxaa la soo wariyaa sabab baa la soo wariyaa dhowr sababood waa la sheegay laakiin sababaha badankooda waxba kama asixin sababta markaa ugu fiican ee ugu xoogga rooni waxay tahay waata cumar bnukhadaab uu soo wariyey oo sheegaysa inuu yidhi markaa hijrada ayaannu ka sheekaysannay oo isla soo qaadnay aniga iyo cayaash ibnu abi rabiica iyo hishaam ibnulcaas ibnu waa'il markaannu markaa arrinkaa ka sheekaysannay ayaannu waxaannu nidhi meel baannu ku ballannay waxaanu idhi halkaas waa inaynu isugu nimaadnaa subaxnimada ruuxii halkaa laga waayo macnaheedu waxay tahay waa la xabisay labada kale yayna isugi meeshii baannu ku ballannay meeshii markaannu ku ballannay ayaa waxa dhacday anigii cayaash baa meeshii isugu nimi cayaash ibnu abi rabiica iyo cumar ibnu khataab hishaam waa weyney hishaam ibnu caas camr ibnu caas bay walaalahaay hishaam waa weynay buui in la xabisaan u qaadannay waa soconnay buui madiinaannu tagnay qolada bani camr ibni cawf baannu ku degnay waxaa soo baxay iyagoo walaalkood raadinaya abujahal ibnu hishaam iyo xaaris ibnu hishaam ninka la yidhaha cayaash ibnu abi rabiica waxay ilmaadeer ahaayeen abujahal xagga aabbaha marka laga eego ilmaadeer bay ahaayeen xagga hooyada marka laga eegana isku hooyay ahaayeenoo walaalo xagga hooye ayay ahaayeen xagga hooyay ka walaala ahaayeen cayaash labada walaalahee xaaris ibnu hishaam iyo abujahal ibnu hishaam ayaa walaalkood xagga hooye ay ka walaala ahaayeen xagga kalena ilmaadeerka ay ka ahaayeenoo cayaash ah bay soo raadiyeenoo madiine kaga daba tageen madiine markay ugu yimaadeen ayay waxay yidhahdeen cayaashow hooyadaa waa nadartay waxay ku nadartay timaheeda inayna feedhan bay ku nadartay ilaa ay ku aragto aynay hadhsanna ilaa ay ku aragto inakeen hooyadaa ka naxo cumar bnu khataab wuxuu yidhi waxaan ku idhi cayaashow nimankani aday doonayaan diintaada inay kaa fitneeyaan hooyada haddii timaheedu injiraystaan ilaaba ilaa way feedhan doontaa hadday bacdootana way iska hadhsan doontaa ha raacino ha bixin may buu yidhi marka waxaa mar hadday hooyada caynkaa tidhi waxa weeye markaa hooyaday waa u tegaya ta kale xoolaa iga yaalla maka xoolahaygana waa soo qaadanaya wuxuu idhi tii xoolana uga jawaabo waar xoolo inaan xoolo badnahay waad og tahay oo ragga quraysh ugu xoolaha badan inaan ka mid ahay waad og tahay xoolahayga kala badhow badh qaado ha tegi waa iga diiday buui hal aan lahaayoo haddaba dheeraynaysaan waxaan ku idhi hashan kor haddaad nimanka ka shakido hasha kaga baxso kuma gaadhayaan hashii buu markaa qaatay hashii buu ka haystayoo waa koray way israaceen jid lixa markay marayeen ayaa abujahal wuxuu ku yidhi war awrku waa igu gaabiyeye niyow hashaada dheeranaysaan kula koro wuu khiyaamaynaya cayaash iskama fahmin cayaash iskama fahmin halkiiba markaa waxaa hashii fadhiisiiyey iyaguna waa la fadhiisiiyeen waa ku soo boodeenoo waa qabteen waa xidheen makay geeyeen sidii bay markaa ku dhibaateeyeen oo ay markaa diintii markaa ay dooneen inay ka fitneeyaan waa fitneeyeen cumar ibnu khataab wuxuu yidhi waxaan odhan jiray ciddii markaa la fitneeyee fitnowdaa wax laga aqbalayaa ma jirtaan odhan jirin yaa cid ilaahay garatay oo aqoonsatay oo dabeed gaalowdayna towbad male baan odhan jirin saannu caynkaa u odhan jiray ayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam madiinuu yimi qur'aan baa lagu soo dejiyey qur'aankii lagu soo dejiyey waxaa ka mid ahaa yaa cibaadiya aladiina asrafuu calaa anfusihim laa taqnatuu min raxmat illaah ina allaha yakfiru adunuuba jamiica innahu huwa alghafuuru alraxiim cumar ibnu khataab wuxu uhi waan qoray warqad baan ku qoray waxaan u diray hishaam ibnu caas baan u diray hishaam warqaddii waa helay meel buu ula baxay oo la koray meeshii buu ku akhriyey si fiican buu u fahmay hishaam wuxuu yidhi waxaa naftayda lagu tuuray inay annaga nagu soo degtay iyo wixii aannu odhan jirray hishaam markaa tulud buu markaa soo kaxaystay dabeedna markaa waxa weeye tulud buu soo koray dabeedna markaa waxa madiinu u soo hijrooday rasuulka sala allahu aleyh wasallam uu soo hareeray xadiiskaa waxaa soo wariyey xaakim iyo bazaar iyo tabari iyo ibnu isxaaqi baa soo wariyey waana markaa waxa weye haabito waa sugan yahay ibnu isxaaq oo warinayaana wuxuu caddaynayaa markaa samac buu caddaynaya marka xadiisku waa haabit xaakimna waa saxiixiyey mashaayikh kalena waa saxiixiyeen markaa sababunuzuulka caynkaasay leedahay aayaddan ilaahay wuxuu la hadlayaa addoommada nafahooda ku israafay ama ku xadgudbay ayuu ilaahay u baaqayaa wuxuu ka reebayaa naxariista ilahay inay ka quustaan marka waxaa la rabaa naxariista ilaahay inay rajeeyaan oo towbad la yimaadaan baa la rabaa waxaana loo ballanqaaday dembiyadoo dhan inuu ilahay ka dhaafayo saasuu ilahay u ballanqaaday ahlucilmiga qaarkood waxay yidhahaan waa arja aayatin fii kitaab illaah waa aayadda ugu rajagelinta badan ee qur'aanka ku sugan aayaddani arja aaya min kitaab illah waayo allah wuxuu yidhi laa taqnatuu min raxmat illah iyadoo la sheegay oo lagu sifeeyey inay nafahoodii ku xadgudbeen ayuu haddana allah wuxuu ka reebay in naxariista ilaahay ka quustaan waxaana loo ballanqaaday inuu ilahay dembiyada dhammaan dhaafo haddaba markaa see loo kulminaya aayaddan iyo aayadda kale allah sheegaayo cidda markaa waxa weeye xadgudubta oo xumaanta ku israaftaa inay iyagu ahlu naar yihiin wuxuu allah yidhi wa anna almusrifiina hum asxaabu nnaar yacnii kuwa xumaanta ku xadgudba kuwa israafka la yimaadee xumaanta ku xadgudbaa waa asxaabu naar weeye marka waa asxaabu naar iyo naxariista ilahay ka quusanaysa isu waafaqaysaa culamada qaarkood waxay yidhahdeen waxaa lagu xambaaraya labada israaf inay kala duwan yihiin oo asrafuu calaa anfusihim waxaa loo jeedaa macaasi inay la yimaadeen laakiin gaalnimo ayna ku dhicin wa anna almusrifiina hum asxaabu naarna waxaa loo jeedaa gaalnimadii baa loo jeedaa jawaab labaad waxay tahay in la yidhaahdo israafkii laga toobad keeno naxariista ilaahay uga quusannina haddaan laga toobad keenin laakiin lagu dhinto waa taa laynoo sheegay wa anna almusrifiina hum asxaabu nnaar wejigaa dambaana fiican aayad kale haddaba jirta iyaduna ina allaha laa yakfiru an yushraka bihi wayakfiru maa duuna dalika liman yashaa ilaahay ma dhaafayo in loo shirki sameeyo laga gaaloobo ilaahay ma dhaafayo wayakfiru maa duuna dalika liman yashaa wixii gaalnimo ka sokeeyo wuxuu u dhaafaa cidduu doono inuu dhaafo marka sidee loo kulminayaa aayaddaa iyo aayaddan waayo aayaddaasi dembiyadii waa kala saartay dembiyadii waxay u qaybisay gaalnimo iyo wax gaalnimo ka sokeeya dembigii gaalnimada ahaa inaanu ilaahay dhaafayn buu sheegay wixii gaalnimada ka sokeeyena inuu ilaahay dhaafayo kuu doono u dhaafayaa laynoo sheegay aayaddanna waa la cammimo ina allaha yakfiru dunuuba jamiica ilaahay waa dhaafayaa dembiyadoo dhan ayuu dhaafayaa ahlucilmigu waxay dhahdeen waxaa loo kulminaya aayaddan waxaa lagu xambaarayaa waa ciddii ka toobad keenta dembiyada ayuu ilaahay u dhaafayaa dembiyadoo dhan ama dembigaasi gaalnimo ha noqdo ama wax gaalnimo ka sokeeye ha noqdee haddii ciddaasi ay ka toobad keento tawba saxiixa ilaahay waa u dhaafayaa oo gaalnimadii haddii laga toobad keeno ilahay waa dhaafayaa sida nusuustiiyo ijmaacaba ku sugan qul liladiina kafaruu in yantahuu yukfar lahum maa qad salaf marka waa ciddii taa'ibiintaa loo jeedaa ina allaha yakfiru adunuuba jamiica ay liman taaba ina allaha laa yakfiru an yushraka bihi wayakfiru maa duuna dalika liman yashaa aayaddana waxaa looga jeedaa waa ciddii aan ka toobad keenina sidaa ku dhimata toobad la'aan ayaa gaalnimo hadduu ku dhinto toobad la'aan ilaahay u dhaafi maayo dembi gaalnimo ka sokeeya hadduu ku dhinto toobad la'aanna hadduu doonuu ilaahay u dhaafayaa ka cafinayaa hadduu doonana waa ku cadaabayaa waa taxta almashii'a wayakfiru maa duuna dalika liman yashaa waxaa laga tilmaamaya waa taxta almashii'a sida axaadiisba ay sheegayso in sha'a cadabahu wa in sha'a cafaa canh xadiiska cibaada muxuu sheegayey yacnii shan salaadood baa ilaahay ku faral yeelay addoommada salaadaha shantee faralkaa ruux ilaaliya ilaahay agtiisa cahdi baa ugu sugnaaday xadiiska cubaada wuxuu sheegayey waman lam yuxaafid calayhinna falaysa lahu cinda allaahi cahdun in sha'a cadabahu wa in sha'a cafaa canh riwaayaadka qaarkoodna waxay sheegayeen waman lam ya'ti bihin ruuxaan salaadaha ilaalin riwaayada kalena waxay sheegaysaa ruuxaan la imanin ilaahay agtiisa wax ballana kuma leh hadduu doonana ilahay waa cafinaya hadduu doonana waa ku cadaabaya xadiiskaasina waa saxiix marka idan waa taxta almashii'a loo jeeda marka labada aayadood yacni aayaddan cammama wa atlaq ilaahay waa cammimay yakfiru dunuuba jamiica waana itlaaqayoo mashii'a kuma qaydin wa atlaq cammama wa atlaq aayadda kale suuratu nisaana ilaahay khassa wa callaq waa khasisoo dembiyadii wuxuu kala gaar yeelay dembiga gaalnimada ayaka ka sokeeya marka dembiyadii baa la kala reebay waa la khasisay wa callaq mashii'ana waa lagu xidhay wayakfiru maa duuna daalika liman yashaa marka sidaas aawadeed midna waxay ku saabsantahay ka toobadkeena oo waa aayaddan suuratu zumar aayadda suuratu nisaana waxay ku saabsantahay kaan ka toobad keenina ku dhinta ilaahay gaalnimada ka dhaafi maayo waxa gaalnimada ka sokeeyee dembiyada inuu ka dhaafaana ilaahay doonisiisay ku xidhantahay mar haddaanu ka toobad keenin ruuxaas mashii'ada ilahay bay ku xidhantay macnaha laga tilmaamayaa saas culamada qaarkoodoo yidhi caam iyo khaas baa lagu kala xambaarayaayo aayaddan waxaa khasiisaysa aayadda suuratu nisaa waa jiraan laakiin qowlkaasi waa daciif qowlkaasi waa daciif laa yucawal calayh lama cuskanayo jawaabta muctamadkii waa taa hore intaa ibka looga jeedana waxaay yidhahdeen culamada qaar waxaa u qariina ah wa aniibuu ilaa rabbikum wa aslimuu lah marka waxa weye inaabadii mar hadday wehelayso yaa waa tawbadii bay markaa noqonaysaae ilahay dembiyadoo dhan buu dhaafaya allah wuxu uhi qul waxaa tia yaa cibaadii addoommadaydiow yaa cibaadiya addoommadaydiow alladiina kuwaasoo asrafuu ku xadgudbay calaa anfusihim nafahooda ku xadgudbayow laa taqnatuu ha quusannina min raxmati illaah allah naxariistiisa ha ka quusannina rajeeya ilaahay naxariistiisa ina allaaha ilaahay yakfiru waa dhaafayaa addunuuba dembiyadu dhaafayaa jamiican xaalay dhammaantood yihiin ayuu ilaahay dembiyada dhaafayaa haddaa ka toobad keentaan dembiyada dhammaantood ilahay waa idinka dhaafaya ayse odhanin dembigaad la timi dembi weyn weeyaanoo kollayba adiga lagaa toobad aqbali maayo kollayba ahlu naar baad iska tahay hays odhanin si kastoo dembiye badan aad u gashay ilaahay naxariistiisa rajee toobad keenna yacni camal wanaagsanna la kaalay oo dadaal ilaahayna bari innahu ilaahay huwa alghafuur waa ka dembidhaafka badan weeye isagoo qura ayaa dembidhaaf badan alraxiimu oo naxariis badan wa aniibuu noqda ilaa rabbikum xagga rabbigiin u noqda wa aslimuu lahu ilaahay u hoggaansama min qabli an ya'tiyakum intaannu idiin imannin ka hor alcadaabu cadaabku aanu idiin iman ka hor ilaahay u hoggaansama xagga ilaahayna u noqda uu toobadkeena oo taacada la kaalaya umma laa tunsaruun intaa dabada laydinma gargaarayo haddaad toobad keeni weydaan oo toobad la'aan ah ku dhimataan laydinma gargaarayo halkaa hainoogu joogo wallaahu aclam subxaanaka allaahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka atuub ilayk